drops. My name is Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasaha bisha maajna waa afar toban sanadka labada kun saddexiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ku saabsan qarax ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo fanaaniin da'yar oo ku dhaqan beledweyne oo bulshada wacyigelin u mariya dhinaca iyo baraha bulshada waxaan u weecday dhanka tictoga oo hadda inta badan bulshada qof walba soo xafadiisa jooga uu la soconayo waxyaabo badan marka xag dhaqaale markii la yirahdan dhankaas ayaa maaragtay hadda lagu sheegay in maaragtay dhaqaalo uu leeyahay tictoga marka aaladaasaan u wareegnay oo maaragtay hadda aan dadka ka baraarujina aan ka wacyigelinaa aan kala kaftana aan kala sheekaysanaa dhanka markii wacyigelinta la yidhaahdo waxaa soo hosgelayso madadaalaha soo hosgel madadaalada naftirkeed waa wacyigelin sababtoo qofka intuu stress qaadi lahaa oo problemi lahaa wuxuu ogaanayaa inuu maaragtay wax stress iyo wax buuq uusan qaadin
waxaa kale ood maqli doontaan qaabanqaabada tartan kubadda cagta ah oo lagu maamuusayo bisha barakeysan ee ramadaan oo magaalada boosaaso ka socota heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo saaka ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo khasaaraha nafeed ayaa waxaa v o eda u sheegay mas-uuliyiin iyo ilowareed deegaanka ah oo ku sugan magaalada qaraxa ayaa loo adeegsaday gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala egtay guri ay deganaayeen mas-uuliyiin ka kala tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa heer gobol weerarkan waxaa markiiba mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax oo ay v o eda khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa sheegay in dib ay ka faahfaahin doonaan sida ay wax u dhaceen qaraxa kasikow ayaa dadka deegaanka waxay v o eda u sheegeen in hoobiye la aaminsan yahay in ay soo rideen maleeshiyaadka al-shabaab uu ku dhacay xaafad ka mid ah kuwa magaalada baardheere ayna ka dhalatay waxyeelo soo gaadhay rayd golaha kennesetka ama baarlamaanka dalka israa'iil ayaa makrinimadii shalay ansixiyey sharci qabiyo qoraal ah sharcigaasi oo ka hortegaya xilka qaadis lagu sameeyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu sharcigan qabiyo qoraalka ah ayaa dhigaya in ra-iisul wasaaraha xilka aan laga qaadi karin oo keliya haddii loo arko in ay jiraan ama maskax ahaan ama jir ahaanba uu xanuunsan yahay markaasina hawsha aanu gudan karin iyadoo maxkamadda sare aanay soo jeedin karin dhaleecayn garsoor oo arrintaasi ku saabsan knesetka ayaa sidoo kale nuqulka koowaad ee sharcigan ku ansixiyey sharci u ogolaanaya baarlamaanka inuu dib usoo saaro sharciyo ay hore u laashay maxkamadda sare ee dalkaasi israa'iil intaasina dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii dunida halkan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan oo isticmaala baraha bulshada si la mid ah bulshooyinka kale ee caalamka magaalada beledweyne waxaa ku dhaqan fanaan da'yar oo bulshada baraha bulshada ka wacyigeliya isaga oo sidoo kalena goobtaasi ka sameeya dhaqaalo uu noloshiisa ku maarayo xuseen xasan dhaqane ayaa la kulmay warbixintan ayuuna kasoo diray
cabdifataax cabdinuur indha caashaq oo ka mid ah fanaaniinta dhalinyarada ah ee ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay in baraha bulshada uu dhalinyarada ku dhiirigeliyo gaar ahaan kuwa ku xiran aaladda tigtoga oo hadda dhalinyarada ay si weyn u isticmaalaan cabdifataax indha caashaq ayaa barnaamijka dhalinyarada v o a u sheegay in aaladda tigtoga uu dhaqaalo badan ka sameeyo taasoo ku dhiirigelisay in uu joogteeyo isticmaalkeeda markaan aragnay in maaragtay bulshada laisku keenayay iyo qaabihii xafladihii iyo meelihii brograamyada awal lagu shidi jiray inay soo xirmeen markii aan ogaanay waxaan u weecday dhanka tiktoka oo hadda inta badan bulshada qof walba soo xafadiisa jooga uu la soconaya waxyaabo badan marka xag dhaqaale markii la yirahdan dhankaas ayaa maaragtay hadda lagu sheegay in maaragtay dhaqaalo uu leeyahay tiktoka marka aaladaasaan u wareegnay oo maaragtay hadda aan dadka ka baraarujinaa aan ka wacyigelinaa aan kala kaftanaa aan kala sheekaysanaa dhanka markii wacyigelinta la yiraahdo waxaa soo hosgelayso madadaalaha soo hosgel madadaalada naftirkeed waa wacyigelin sababtoo qofka intuu stress qaadi lahaa oo problemi lahaa wuxuu ogaanayaa inuu maaragtay wax stress iyo wax buuq uusan qaadin marka dhanka madadaalada kaftanka iyo sheekadooyinka qosolka leh iyo maaragtay dhanka wacyigelinta xagga fanka heesaha maaragtay wadaniyada intaba maaragtay waa waa sameeyaa kulli dhan walbaba waa u adeegsada aniga
xagga dhaqaalaha marka ay timaado cabdifataax indha caashaq waxa uu tilmaamay in waqtiyadan dambe aada loogu batay isticmaalka tigtoga haddaba sidee lacag looga sameeyaa waa kan cabdifataax indha caashaq niyo dhaqaale markii la yirahda haa hadda inta badan awal dadka inta badan waxay isticmaali jireen youtube oo keliya lagu carari jiray laakiin hadda waxaa yimid tigtog tigtog wuxuu la yimid dhaqaalo dhaqaalaha marka lagama helo viewska lagama helo ee lifeka laga helaa qofku markuu life soo galo oo kale taageerayaashiisa soo galayo wax gifti la yiraahdo la gadaa jirta giftigaas ayay maaragtay dhaqaalaha inta badan naga soo galaan anaga xaggeena alfanaan indha caashaq fanka keliya miyaa isha dhaqaalaha ah ee uu ku tiirsan yahay mise waxaa jira xirfado kale oo uu ku shaqaysto run ahaantii aniga horta aniga nolosheyda awalba fan maaragtay kuma maarayn jirin oo nin shaqaysto oo maaragtay shaqadiisa kale iyo waxyaabihiisa kale xoogsadaan ahaa dhanka fanka madadaalo keliya uu ii ahaa alxamdulilah haddana maaragtay shaqooyinkaygii wixiiga waa sii wataa dhanka fankana maaragtay waa waa wacyigelin uu yahay mararka qaar waxaa macnaha samayn jirnay xaflado kale xafladaha sida aroosyada oo kale ama xaflado oo caadiya oo maaragtay dad ay qabsan jireen baabaay oo kale waagii hore waxaa dad fara badan imaan jira lakin hadda waxaa arkaysaa xoogaho dadki inay ka gaabsanayaan caqabadahaas yaryarkaa way soo hoosgalaysaa in maaragtay coronaviruska uu la yimaado xafladihii aan tegi jirnay iyo xafladihii dadka ay soo buuxsami jireen in maaragtay si hoosea loo dhigo ama la gaabiyo ama dadka dad yaroo kooban maaragtay loo hagaajiyo fanadyada la qaban jiray xafladihii laisku imaan jiray qeybihii wacyigelinta la samayn jiray oo kale waxyaabihii dhammaay intii maaragtay bulshada ay isku isku xiri jirto o dhan carada way xirxirantaha hadda fanaankan waxa uu aalada tigtoga kusoo bandhigaa riwaayado iyo sheekooyin gaagaaban oo dhaqanka soomaalida ka tarjumaya inbow reer beledkii xaflada doorasho iska dhiganaa fiirihe unbo ar waxayna laiga qasaarshiin ar waxnala laiga qasaarshiina kaaga darin hoob laba boqol hoob lix boqol ayeere hoobkaanaa fahm waaye waxay ku hoobteen ar male maqlaa shib iska waxay maqla male unbo hoogilow may ka wadaan hoobkaanaa fahmi waaye tol haddaa tihiin hoobkaan ay fahansiiye shib iska carcarada dadka waa isku soo baxeen ma banaan bixin la sheegaya unbo yaa ushiidaan iska surtay isug carcaradaan dahe unbo iftiimayso nabe anoo nalkaas haysta inuu caawa sagaara iga fakateene caawa xee sagaara meesha igu dhaaftay ar nalkaas iisoo fujiya tal haddaan arbo waxaan cagaarka meesha ku qoreen xaytaa buluuga daahiyo miyaa daahiyo
adeer adeer waran in cabdi joqofay miya haa sigii waaye adeer waa fiicanay see tahay adeer diidan aan ku keenay bal fiiri wal intay iga keenta adeer dibadda waxaad iga ar maxaa madaal ku eeg xee ahaayeen ar waa madaal adeer waxaan xal yirahdaa adeer barfuun waaye barfuun jooge
ar wuxuu carafadaa alxamdulilah adeer wuxuu xee ahaayeen wuxuu caraf badana barfuun waaye farxadaa jooge isku carfi adeer meel laga furo balada cabe
marka laga soo tago sheekooyinka gaagaaban ee aaladda tigtoga uu kusoo bandhigo cabdifataax indha caashaq sidoo kale waxa uu kusoo bandhigaa heeso uu ku ammaanayo magaalada beledweyne oo uu isagu ku luqeynayo fanaaniin badan oo uu ka mid yahay cabdifataax indha caashaq ayaa ku dhiiraday in dhalinyarada ay ku madadaaliyaan baraha bulshada islamarkaana ay kusoo bandhigaan heesaha ay qaadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad uu dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa v o a mar walba nagala shaqeysa arrimaha isboortiga iyo horumarinta dhalinyarada aad baan ugu mahad celinayaa
heeskaasi aynu ugu luuqinaysay fanaanada magool halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington sanad walba marka la gaadho bisha barakeysan ee ramadaan waxaa meelo badan lagu qabtaa tartan kubadda cagta ah si dhallinyarada ay isugu dhex galaan islamarkaana ay u helaan jimicsi magaalada boosaaso waxaa ka socda qabanqaabada tartankaasi madaxa tartamada iyo tababarada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka bari maxamed cabdiraxmaan carab ayaa ka hadlay tartanka la qaban doono ee bisha ramadaan lagu talagalay waxaana uu u waramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa v o a mar walba nagala shaqaysa arrimaha isboortiga iyo horumarinta dhallinyarada aad baan ugu mahadcelinayaa v o a boosaas dhalinyarada maxay isugu yeedheen waxaan isugu yeernay dhalinyarada iyo maamulka iskuullada aan ugu qaybinay warqado ay kaga ugu diyaar garoobayaan inay kaga qayb galaan tartanka dugsiyada sare ee gobolka bari iyadoo muxuu ahaa ay tahay markii ugu horreysay laysugu yeero iyo ayna isu abaabulaan dhallinyaradu dhinac walba iyo iskuul walba uu dhinaciisa kaga qayb galo isagoo matalaya iskuulkii uu dhiganayay una cadaynteeda laga raba in muxuu ahaa maamulka iskoolka ninkan dhallinyarada inuu iskoolka isagu uu ku diiwaan gashan yahay ama uu dhigto cadaynteeda laga rabo waya maxaa xilligan kusoo beegay baa la odhan karaa in tartan kubadda cagta ah oo isdhexgalka ah loo qabto dhalinyarada dhigata iskuullada yuusufow waxaa la gelayaa bil rabadaan bisha rabadaan waxaa la rabaa habeenkii in muxuu ahaa tartankaas uu dhaco iyadoo aan galab la cayaari karin oo dadku wada soomahin laakiin bisha rabadaan waxaa la rabaa inaan galabti qabanno rabadaantaan ugu talagalnay hadduu ilaaha awoodda leh noo saamaxo bacdal cisho wixii loo gaaro labiiyo toban kooxood koox walba imisa dhalinyaro ayaa ka imaan doonaa
yuusuf horta aad iyo aad baa su-aal aad iyo aad muhiim u ah iskoolada boosaaso waa ka badan yihiin lix iyo toban laakiin labaiyo toban waa ka badan yihiin walow sideed iyo tobanna yihiin aan umalaynay sekandareedu laakiin marka aanu qiyaasnay waxaa jidha iskuullo aan shuruudihii looga baahnaa aan soo buuxin karin isku celcelin markaan isku celcelinay qiyaas ahaan waxaan ugu talagalnay in ay halkaa laga helo labaiyo toban secondary ay ugu horeeyaan public boosaaso salaaxudiin xamdaan najax iskuullada dugsiyada sare ah oo iyagu durbaba qaabilay muxuu ahaa tartankan inay ka qaybgeli doonaan oo hormuudna ay u yihiin maxaa laga dhexli karaa marka tartankaasi intuu socdo bisha rabadaan yuusuf waxyaalo badan baa laga faa'iidi karaa waxyaalahaasoo ka mid ah xaafad xaafadii laisku dagaali jiray ciyaal weeradii muxuu ahaa moobilada furan jiray in ay dhalinyaradii dhalinyarada kale usoo daawasho tagaan iskuulkii iskuulka kale usoo daawasho tago xiliyada habeenkii iyo muxuu ahaa boosaaso dhalinyaradu waa waxyaalaha mxu dadka ay dhibaateeyaan walow sanadadii ugu dambeysay hadeer xoogaa laga roonaaday maadaama isboortu kor usoo kacay oo ay dhalinyarada wax ku mashquuleen haddana bishaa rabadaan fadliga leh si aysan dadka dhibaatooyin waxba loo gaarsiin in muxuu aanu ka mashquulno dhalinyaradii baan ugu talagalnay iskuulaadku badanaa fasax male laakiin waxaa moodaa fasax inuu leeyahay hadeer habeenkii dhalinyaradu ay mxu waqti ku qaadan karaan in dugsiyadaas sare la cayaaro iyadoo muxuu ahaa ay kusoo beegmanayso dee bil rabadaan oo cibaadadeeduna wadata dadkana aanu rabno inaan muxuu ahaa kaga mashquulno dhalinyarada intii muxuu ahaa falan xun iyo walow ay isboortigu ka mid yahay muxuu ahaa arrimaha bulshada waxyaalaha muxuu ahaa loo adeegsan karo muxuu ahaa nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo dhalinyaradaba waxyaala badan oo laga faa'iidaya waxaa jira in iskuulku hadduu ku yaallo xaafad kaleeto uu maanta la cayaarayo iskuul kaleo barigaa ku yaalla kan kaleo galbeedka ku yaalla uu la cayaarayo ay dhallinyaradoodii iyo shacabkoodu isbaranayaan isbarashada dhallinyarada iskuullada dhigata in ay iyaguna isbartaan oo isdhex galaan baa- iyo wada cayaaraan baanu muxuuha ugu talagalnay si berri ka maalin muxuu ahaa iskuul iyagu ay u wada cayaaraan iskuul hebel iyo iskuul hebel baa cayaar saaxiibtinimo qabsanaya maadaama muxuu ahaa aan ugu talagalnay in iskuullada qaybtood iskuullada farxad la siiyo en- en- en dhallinyarada en si macnihii ay maskaxdooda iyo en- en xilliyada ay wax dhiganayaan xoogaa ay mashquulsan yihiin xilliga kaleetana si ay u qaataan farxad iyo muxuu ahaa en iyo jirdhis oo ay ka mid tahay muxuu ahaa in culayska saaran oo dhan uu ka tegi doono Eh, ramadaanka waxa uu ku beegan yahay eh, xili ay dhalinyarada u diyaargaroobi lahaayeen inay wax akhriyaan maadaama imtixaankii weynaa uu kusoo beegmay soo lama oran karo marka inaad dhalinyaradii aad ka mashquulinaysaan inay wax akhristaan yuusufow mashquulid ma aha en- en, waa wax muxuu ahaa en- en, mar walba qofku is- uu habeenkii en- en, en, uu cayaarayo waxa uu cayaarayaana waa saacado kooban isagoo waxbarashadiisa iyo aqoontiisa ku jira buu haddana muxuu ahaa en, isagoo maalintii oo dhan iska sooman iska en- en, goortuu habeenkii wax cuno waa u baahan yahay wax uu isaga saara awalba waa la caya- waa la cayaari jiray kubadda cagta en, habeen tiina kama duwano maaha wax macnihii dheeriya oo macnihii wax ka duwan muxuu ahaa kubadihii la cayaari jiray imise uu soconayaa tartankaas marka goormaa jeceshihiinsa inaad soo gabagabaysaan waxaanu jecelnahay rabadaanta gudihiisa inuu isla- soo ku soo gabagaboobo een, walow dee ay iskuulladu yar yihiin uunan waqti dheerna qaadan karin uu- aan rabno in laba gruub ka dhigno labadaa gruub markii laysku daro waxay noqonaysaa een, afartaa gruub waxay noqonaysaa ad waqti kooban waxaan bil gaarin een, aanu jecelnahay laakiin inaanu saan u jiidayno aanu iidka gaarsiino hadduu ilaah idmo waxaana aada ugala hadalnay inay dhallinyarada muxuu ahaa aada usoo xulaan dhallinyaro dhaqan wanaagsan ilaalinaya sharafta iskuulka meeqaamka iskuulka iyo en, sharafta en, en, en, dhalinyaro en, qofka biniaadanka ah oo muxuu ahaa maadaama uu arday yahay uu ka duwan yahay muxuu ahaa dhallinyaradii kaleeto waa in ardaynimadiisa muxuu ahaa en, la, la ogaadaa
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan carab madaxa tartamada iyo tababarada wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka bari oo u warameeyey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf markaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha xubinteenna ciyaarahan waxaan dhammaanteed ku faaqiidaynaa ciyaaraha champions leaga waxaana ila falanqaynayaa wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud masacade maxamuud marka hore soo dhowow marka labaad caawa waxaa dhici doona ciyaaro bal kooxaa iska hor imanaya haddaad noogu bilowdid maxamed aad baad umahadsan tahay Eh, kulamo xiiso badan oo lugtii labaad ee wareega lix iyo tobanka ayaa caawa la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta f c borto ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta inter milan lugtii hore kooxda kubadda cagta ee f c borto hal gool iyo waxba ayaa lagaga soo adkaaday oo kooxda kubadda cagta ee inter hadda hal gool ayay ku hogaamineysaa eh, ciyaartii hore waxaana caawa kooxda kubadda cagta f c borto wadanka Bort- bortugiiska oo gurigeeda ku ciyaareysa ay rajeyneysaa inay goolkaasi iska soo guddo isla markaasina ay soo baxdo maadaama taageerayaasheedu ay garoonka usoo camireen halka inter milan ay isku dayi doonto inay goolkeeda difaacato oo sidaasi ay wareega sideeda ugu ugu soo gudubto dad badan waxay saadaalinayaan sandero kulankan inuu noqon doono kulan adag oo ay adkaan doonto kooxda kubadda cagta inter milan inay guriga f c borto guul la taaban karo kala soo noqoto Eh, kulan kale ee isha sida weyn lagu hayo waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo r b leipzig labadan kooxood lugtii hore waxay kusoo kala tageen hal iyo hal barbaro ah oo weliba kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gool la hormartay deetana waa la bareejiyey hadda guriga manchester city ayaa lagu ciyaarayaa waxaana dad badan rumaysan yihiin kulankan manchester city maadaama gurigeeda ay tahay koox awood badan ay tahay xidigahoodu ay u dhagaadhan yihiin in kulankan ay manchester city adkaan karto waan gartay waan eh, kasii hadli doonaa manchester city iyo rajadeeda inay koobka qaado iyo in kale hase yeeshee marka hore bal waxaad ii sheegtaa imse kooxood baa ilaa iyo had soo baxay Eh, sandere waxaa soo gudbay wareega sideedda usoo baxay eh, kooxaha kubadda cagta ee chelsea ac milan bayer munich iyo benfica waa afarta kooxood ee ilaahay hadda xaqiijisay inay wareegga sideeda usoo gudbeen dabcan waxay kasoo kala jeedaan ingiriiska talyaaniga jarmalka iyo dabcan wadanka bortugiiska waan gartay waxaan xusnay eh, manchester city Mhm, iyo in eh, caawarjeedu ay fiican tahay mhm.
hase yeeshee waxaa la yidhahdaa kooxdan inta badan eh, waxa laacibinta ay usoo iibsataa si ay u qaado champions league Eh, macalin guardiola waa naqaanaa eh, sannado badan buu wacdaro soo muujiyey haddayba dhacdo sanadkan eh, in uu qaadi waayo koobka champions leaguega muxuu mustaqbalkiisu noqonaya Eh, manchester city eh, marka laga hadlayo sida aad sheegtay eh, qarashkeeda iyo howlaheeda o dhan waxay iskugu geysay sidii koobkan champions league ay u qaadi lahayd waayo eh, koobabka waddanka ingiriiska laga ciyaaro aad bay u qaadeen eh, macalin guardiolana eh, marka laga soo tago kooxdiisii hore ee barcelona bayer munich oo kale sidoo kale soo leeliyey iyadana champions league uma aanu qaadinin Eh, culayska ugu badan ee saaran guardiola waa in uu ku guuleysto koobka qaaradda yurub ee champions league Eh, macalinimadiisa iyo ammaanta la ammaanana arrintan ayaa hortaagan oo waxaa la leeyahay messi la-aantiis guardiola koob ma qaadin marka dad badan eh, culays ayuu kusii saarayaan sanadkan maadaama uu yahay sanad eh, kooxaha ciyaaraya aanay sidaa u awood badnayn marka laga reebo bayer munich iyada koobka loo saadaalinayo haddii uu koobkan qaadi waayo Eh, dabcan lagama yaabo kooxdu inay macalinkan erinayso hayo mid ka wanaagsan siday kusoo heli karto lama oga laakiin isaga laftiisa dad badan waxay leeyihiin maadaama koobkii qaaradda yurub ee champions league uu ku adkaaday inuu kooxda isaga tago lafteeda ayaaba suuragala inkastoo eh, arrintaasi cid xaqiijin karta aan la arkinin isagu inta badan uu ku celceliyo in kooxda aanu ka tegi doonin laakiin macalinimadiisa iyo eh, guardiola inuu yahay macalin macalimiinta dhaafay waxaa dad bara- fara badan ay diiradda ku hayaan eh, koobka qaaradda yurub ee champions leaguea iyo sida kooxdiisu ay uga soo dhalaasho sanadka waan gartay ugu dambayntii eh, habeen dambe ciyaaraa dhici doona bal haddaad noo guud martid Eh, napoli oo kulankii hore laba gool iyo waxba kusoo guuleysatay antract frankfort ayay gurigeeda kusoo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee real madrid liverpool shan gool iyo laba ayay kaga soo adkaatay eh, kulankii hore oo weliba guriga sandero waxaa lagu soo ciyaaray eh, liverpool garoonka anfield way adag tahay in laga adkaado ayaana lagu soo dhuftay Eh, way ku adkaan doontaa kulankaasi in ay guuleysato liverpool laakiin buur dheer baa ku hor gudban oo ah in ay ka soo noqoto saddex gool si ay u guulaysato waxay u baahan tahay liverpool inay afar gool dhaliso marka kulankaasi ayaa dabcan noqon doona mid aad u xiiso badan oo dadku isha ay ku hayn doona waan gartay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamuud masacad oo ila falanqaynayey xubinta ciyaaraha intaynu barnaamijkan oo kale amarkale ku kulmi doonana waxaan dhegaystaran kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan yihiin maxamed cabdi sandheere iyo maxamuud mascado nala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markan haddaan markale idiin dulbaro qodobada wararka caalamka u doorka roon ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo saaka ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo khasaaraha nafeed waxaa v o eda uu xaqiijiyey mas-uuliyiin iyo eelawareedyo deegaanka ah oo ku sugan gudaha magaalada qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaxa laga soo buuxiyey kaasoo lala egtay guri ay deganaayeen mas-uuliyiin ka kala tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalka iyo kuwa heer gobol weerarkan waxaa markiiba mas-uuliyadiisa sheegtay ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax oo ay v o eda khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa sheegay in dib ay ka faahfaahin doonaan sida ay wax u dhaceen golaha kennesetka ama baarlamaanka dalka israa'iil ayaa maqribnimadii shalay ansixiyey sharci qabyo qoraal ah kaas oo ka hortegaya xilka qaadis in lagu sameeyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu sharcigani qabyo qoraalka ah ayaa dhigaya in ra-iisul wasaaraha xilka laga qaadi karo oo keliya haddii loo arko inaanu jir ahaan ama maskax ahaan gudan karin hawsha iyada oo maxkamadda sarena aanay soo jeedin karin dhaleecayn garsoor oo arrintaasi ku saabsan kiniseedka ayaa sidoo kale nuqulka koowaad ee qabyo qoraalkan ku ansixiyey in loo ogolaado baarlamaanka inuu dib u soo saaro sharciyo ay hore u laashay maxkamadda sare ee israa'iil intaasna dhegeystayaal waxaynu gudil qodobadii wararka caalamka u dorkarona markana haddaynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay kusoo dhawaada
Thank you.
heeskaasi ay nagu luuqinayeen fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo aamine cabdilaahi ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e odan le sidaas iyo nabadgelyo